wasaaradda deegaanka iyo isbedelka ee malada koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo ka gobod sharlaka ansaxyaaye siyaasadda maareynta deegaanka koonfur galbeed weybaa ku qayb galee wasiirka wasaaradda deegaanka wasiiro xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed n g o-yada jaamacado iyo bulshada rayidka ankoreen weliba shirko ku hadalay madaxa mashruuca injineer maxamed maxmuud wusu-oona faahfaay muhiimadda yeelata ansaxyowga siyaasadda maareynta deegaanka dhammaan iyo bahda saxaafadda dhammaan waxaan kaga mahad celinaa kasoo qaybgalkiinni cid walbo waxaan ku salaamaa mansabkeedii saa ogsoontihiin maanta waxaan u joognaa kulanka ansixinta siyaasadda maaraynta deegaanka waxaan ka nimid kulankii hore wuxuu ahaa tashi saa ogsoontihiin deegaankan aan ku noolnaha koonfur galbeed waxaa ka jiro dhibaatooyin fara badan oo deegaana marka si dhibaatooyinkaas wax looga qabto waxay u baahan yihiin siyaasado iyo sharciyo marka siyaasadan waa siyaasadii ugu horeysay wasaaradda la timaado marka sida ka muuqatana waxaa waa siyaasadda maaraynta deegaanka guud marka waxaa ku jiro dhammaan sectoral policieska waxaan xaggan idinkugu yeerna waxaa waaye waxaa siyaasaddu adres garayn doontaa maaraynta qashinka siyaaba waxaa caafimaadka loogu qaban karo biodiversity-ga dhibaatooyinka ka imaado dhuldaaqsinka dhibaatooyinka isbedelka cimilada iyo deegaanka ku keenaan barakacyaasha dhammaan sectorskaas waxaan rabnaa inaan adres garayno sababaha idin yarna waxaa waaye khibraddiina iyo aqoontiina aan rabnaa inaan xaggan ku adres garayno aana cidna laga tegin dhammaan bahwadaagtii donoriskan aan sidoo kale ku casuulnay waxaan rabnaa siyaasaddan inay la falgasho dhammaan sectoral policieska jiro sidoo kale inay adres garayso dhammaan dhibaatooyinka deegaankan ka jiro sidoo kale siyaasaddan waxaa ka dhalan doono waxaa loo yaqaana hindiso sharciyeed oo la geyn doono baarlamaanka dhinaga kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka imilada koonfur galbeed diini cabdinuur maxamed oo furay shirkaa ayaa ku hadalay ujeedka shirkaa usoona ka dheeraday muhiimada siyaasadda maareynta deegaanka waliba nuusang maxadnagay ha ku qaybgalayaalka ama ansixin ah una iniskokoyna falageeka adduunyada culeyskeedan saaroyd wali ahaa walalihii isbedelka cimilada isbedelka cimilada walaayoo saameyna deegaanka ku mid ah nabaad guura dhii fatahaadi dhiyaayan abaari dhiyaayaan marka walaahaas dhan wali waa deegaankii saameeyayaan waay marka deegaankaasa siyaasad nusuub yahan gaar ahaan koonfur galbeed marka wali liinbaahanya dad aqoon-yahano ee tin academic eh marka wali liinbaahanya taladii nga liinbaahanya inbutkii nga liinbaahanya commentigii nga liinbaahanya siyaasada siyaasad oo koonfur galbeed dhan laka maamulo doono geeko ansaxyadan golaha wasiirada la jeeya madaxweynaha saxiixa marka waa sharci waay marka marka wali liinbaahanya insha allah inay isan eedan ku taxadartaan group discussionska migi la suubiya inbutkinka dartaan walifada inta unku mahadnaga hay-adda g i z iyo dowladda jarmalka iyo midooda yurub oo iyo u n d p oo noo saborta garaysay mashruucu marka eed eed aan mahadsantiin waqtigin qaaliga iyo melrayo is timeka isan dhasiideen guulasin rajeeya validation meetingkin ninfulinyo